iyo oo in muddo ee dareertii dhismo xarunta cusub ee wasaaradda uu qaaftay arrimo diinta islaamka iyo weybageeka si rasmee langada afuray magaalada muqdisho ee caasimada dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo weliba si toose xaragun ku jiray dhismo xarunta waliba nuusatan ka tilmaamay iniyo muujiyaasa horumarka iyo muhiimadda wasaaradda iyo inlata bulshada iyo oo saas oo kale laka taageero howlo diintiyo arrimo bulshada angoreen wasiirka wasaaradda uu qaaftay arrimo diinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya wasiir roobow iyo ku hadalay marxalado shalduwan ee la hakumaray dhismo xarunta ee runtii difaacooda iyo dadaalkooda itanu ku timid madaxweynaha maanta waa nala joogaa wuxuu yidhi berigii guriga hala dhisa la yidhi wuxuu yidhi madaxweynaha u xasuustaa baan u malaynaya waxaan rabaa wasaaraddu dhismaha muqdisho ugu qurxoon inay noqotaan rabaa buu yidhi soo saas maayan madaxweyne marka madaxweyne horta haddaanay noqon dhismaha muqdisho ugu qurxoon waxaan hubaa kuwa ugu qurqurxoon bay ka mid noqotay kuwa ugu qurxoon ayay ka mid noqotay runtii ilaahay baan umahadinaynaa runtii garab istaagaas ay noo sameeyeen madaxda haddaanan heli lahayn runtii qaylo badan baa jirtay dhib badan baa jiray wax badan baa si noqon lahaa waan ugu mahad celinaynaa annagana intii tabarteen oo ilaahay nagu ogaa baan runtii shaqadaa qabanay waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkana wasaaradaha iyo hay-adaha nala shaqeeyey wasiir cilmi suu u sheegay wasaaradda guryeynta iyo annaga waxaa la sameeyey guddi isku dhaf oo labada wasaaradood ah waa loo tartamayo laba iyo toban shirkadood baa noo yimid way tartameen kadibna shan baa isku soo hartay kadibna waxaa soo baxday ameco iyadaa dhistay runtii wasaaradda ilaa iyo hadda guddigii injineeradii ay nagu soo dareen waa iska warqabnay dhisaan bay keentay guryeynta annaguna mid baan keennay markii dambe waxaan yidhi warkeenaa qurxoone kanuu ahaaye hadda meeshaan ku yaalee noo daayo waa noo daayeen waa isla dhisnay alxamdulilah waa guul bay noo wada ahayd runtii dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo weliba dhanshii ku hadlay xaruntun iyo muhiimadda gaarka ee markaasiitiya inglata bulshada soomaaliyeed maadaama lagu taageero howlo diinta iyo horumarinta arrimo bulshada wasaaraddan waxay mas-uul ka tahay ummadda dhan iyo dowladda iyo kulli waa ka wada mas-uul wasaaraddan si gaar waxay mas-uul uga tahay inay noo ilaaliso horta diinta iyo ximaayada diinta inay noo ilaaliso waxaa ka mid ah xaajigaa soo xijinayo waajibkii oo ilaahay saaray muxuu ahaay siinayo waxyaaba yaryar oo weli naga dhidhiman oo wasiirkuna hadda uu iyo wasaaradduba ay shaqo badan ka hayaan waa jiraan maalan nin xaaji ah nin muwaadin oo soomaaliyeed oo inuu xajiye rabo oo geeliisii soo gatay suuq inta geysta halihiisii soo gatay ee sanadkan ku xaji isiin ayaa bus annaga waa nambarka xujaayada waa nagu yaryahay aadou noogu yaryahay number mar hore hore hore hore naloo qoondeeyey waaye toban milyan iyo labayo toban milyan iyo markii soomaalida waaye la dhihi jiray nambarkii naloo qoondeeye waaye maantana soomaalida labaatan milyan ay sii hahaabanaysaa marka nambarku waa nagu yaryahay dadkeennana diinta iyo maxabada diinta waa kuweyn tahay inay laba haddii la dhihi lahay muxuu ahay waa fasaxan tahay labaatan kun soddon kun oo soomaali ah yaa yaa xaji lahayd maadaama marka uu nidaamkaas adduunyada dhammaana loo qaybiyey kunkii qofoodba intaasaa kasoo xajin karta adduunka dhan baa lagu dhaqaa annaga iyo indonesia oo wadamada mus wadanka muslimkaa dadka muslimkaa badan ah isku isku isku number xajka nagama tago kuwa boqolka milyan iyo kuwa lixdanka milyan nagama tago laakiin numberaan leenahay numberkii marka maxaa dhacayo waa nagu yaryahay isagoo yaraa marka waxaa dhacayso nin xaaji oo halihiisii soo gatay oo inuu xajiyo rabo oo baadiye ka yimid oo soo safro magaalo u yimid ayaa xajka waynaayo muxuu u waynaa mid kale oo walaalkiis ah a sanad walba xajiya sanad walbuu xajiya xajkuna waajib mar uu qofka mar ka dhacayo ahay soo maaha hadduu soo xajiyo sanad walba toban sano toban iyo shan sanaa qof sanad walba xajiyuha muwaadin kale soomaali walaalkiis kale oo soomaali oo muslimana inuu xajiyo waaye booska ka buuxsamay sidaas daraaddeed wasaaradda waxaan ka rabnaa horta inay abuurto fursadaas